أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aan idinku gahaynana waxaa ka mid ah mu'asasada alkataayib ayaa baayisay sawirada weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka hilbaaq ee wilaayada shabeellada dhexe dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya qarax khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka muslimiinta ay xoogga ku haystaan saliibiyiinta kenya wilaayada hiiraan ayaa ku dhawaaqday xamlad dacwi ah taasi oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi maktabka dacwada wilaayada mudug ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka caad ee wilaayadaasi dhexal sugaha dowladda ridada sacuudi arabiya ayaa sheegay inay soo wajahday cabsi uu ka qabo in la ikhtiyaalo ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ka soo horjeestay amarro looga qaadaya lacago baad ah oo ay ku soo rogtay kooxda arridada soomaaliya bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka bakool baay iyo jubbada hoose ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu doorkaroonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan mu'asasada alkataayib ayaa baayisay sawirada weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka ilbaaq ee wilaayada shabeellada dhexe xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya sawiradan oo ahaa in ka badan afartan sawir waxay ahaayeen qayb ka mid a sawirada weerarkii lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee dhowaan ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe sawiradan oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ahaayeen kuwo farxad gelinaya muslimiinta meel weliba ay joogaan dhanka kalena murugo iyo jahwareer ku abuuray murtadiinta oo isbidayay inay awood ciidan ku haysan karaan ilbaq oo ah deegaan ay ku sugnaayeen ciidamada kufaarta afrikaanta balse ay isaga baqacarareen waxaa sawirada lagu arkayaa bakhtiga maleeshiyaadka murtadiinta oo daadsan halkii lagu dagaalamay gaadiid dagaal oo cadowga dagaalka looga furtay iyo qanimo kala duwan oo ku soo dhacay gacanta mujaahidiinta waxaa sidoo kale sawiradan lagu arkayaa raadadka dagaalka uu reebay dab xooggan oo la qabadsiiyey teendhooyinkii murtadiinta ay degganaayeen iyo maleeshiyaadka oo lasii baacsanaya kana cararaya goobta dagaalka dagaalkii maalmo ka hor ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa lagu dilay in ka badan toddobiyo labaatan murtad iyadoona dhaawaca intaa uu ka badnaa sidoo kale waxaa lagu qanimaystay gaadiid hub iyo rasaas fara badan oo maleeshiyaadka murtadiinta looga furtay dagaalka mahadsaned abu xasaan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool dhanka wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee makuundo ee magaalada baydhabo dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen goob ay ku sugnaayeen askar ka tirsan saliibiyadda kenya oo ku taala deegaanka ceelraamo ee degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya khasaaraha hordhaca ah waa dhaawaca lix askari oo kenyaati ah wilaayada hiiraan ayaa ku dhawaaqday xamlad dacwi ah taasi oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday howlka xafladaha ee sheekh xasan barsane ee degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayay wilaayadu kaga dhawaaqday xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaad taasi oo guud ahaan ka dhaqangelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sheekh guleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ku dhawaaqay xamlada isagoona ku amray wulaadda degmooyinka culimmada iyo nuqabada dhaqangelinta xamladaas oo si siman uga hirgasha miyiga iyo magaalooyinka wilaayada hiiraan kulanka aan galabta isugu nimid waa kulan iclaami ah oo aan ku iclaaminayno xamladii qiimaha badnayd oo xarakat shawl mujaahidiin ay ku dhawaaqday lana faray inay tanfiidiyaan oo ay hawshaa qabtaan wilaayaadka islaamiga ah maamulada ka jira oo islaamiga ah oo ay ka mid tahay wilaayada islaamiga hiiraan xamladaas sidaa idinkaga muuqato boorka noo qoran magaceedu waxa weeye xamlat irshaad الأمة إلى سبيل الرشاد شعارkeeduna uu yahay xadiiska nabiga calayhi الصلاaةu wasalaam kulkum raacin وkulkum mas'uul can raciyatihi ummadda in lagu hanuuniyo loo wado lagu irshaadiyo dariiqa daawada ay ku jirto dariiqa hanuunka dariiqa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shicaarkana waa aad dareemaysaan sida uu yahay oo uu nabigeennu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waxaad tihiin qowsaaro la jiro raaciyaal baad tihiin qof kasta oo muslim ah addoon alle inuu yahay ictiraafsan waa raaci qof kasta oo annaga naga mid ahna waxaa ilaahay weydiin doonaa mas-uuliyaddii la raaciyey galabta marka waxaan isugu nimid dadka akhyaartaho qiimaha badan oo kala duwan waa barnaamijkaas inaan iclaaminno waxyaabaha barnaamijkan lagu tarkiisin doono mawaadiicda looga hadli doono waa ilaa shan iyo toban mowdic waxaa inoo bilaabanaya oo si xoog badan u bilaaban doona insha allahu tacaala oo aan u wada jirno oo qofna uusan ka hari doonin hirgelinta iyo fulinta xamladaas irshaad اlumma ilaa sabiili الrashaad shicaarkeedana uu yahay kullukum raacin wakullukum mas-uulun can raciyatihi culimmada iyo nuqabada wilaayada hiiraan oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa ballan qaaday fulinta xamlada ay ku dhawaaqday wilaayada iyo in ay ka soo baxaan dowrka kaga aadan xamladaas anigoo ku hadlaya afka nuqabada islaamiga wilaayada hiiraan waxaan leenahay waxaan ku qabanaynaa labada gacmood maskaxa iyo caqli iyo waxaan hayno oo ilaahay subxaanahu watacaala na kasi siiyey si si daacadeenna ay la eg tahay ayaanu ku qabanaynaa annagoona ku hadlayna magacaasi waxaan diyaar u nahay inan wixii tabarteenna aan ummaddaasi aan u hagaajinno oo ay tabarteennu la eg tahay waxa ka qaybgalayana waa sidan u sheegnay waa dadkaasi culimo leh garmadow leh wulaad leh ganacsato leh wax la dhaafay meesha kama muuqdaan intoodaba waxay inay taxamulaan dacwadaasi insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay in intii tabarteenna la eg tahay inaan qabanno walaayada hiiraan aynu maanta joogno uu noo faahfaahiyey waaligeeda sheekh guuleed ilaahay ha xafidee awalan ilaahay baan uga mahadnaqaynaa tabaaraka wa tacaala xamladan saaniyan maamulka guud ee xarakadan u mahadnaqaynaa oo ku soo beegay wakhti munaasib u ah in ummadda xamladan loo soo saaro irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad waa mowduuc muhiimadiisa iska leh ilaa shan iyo tobanka mowduucna waaligaan u mahadnaqaynaa oo si good uga hadlay sheekh guuleed ilaahay barakeeyo waa xamlo loogu talagalay sida hadda ka muuqanayso in ummadda lagu toosiyo saacado kadib markii wilaayadu ay ku dhawaaqday xamlada dacwiga ah ayay waxay xamladaasi si toosa kaga bilaabatay dhulka wilaayada hiiraan oo ay ugu horrayso degmada buqa qable mahadsaned abushayba maktabka dacwada wilaayada mudug ayaa tartan aqoonan korosiya u qabtay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka caad ee wilaayadaasi cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi noo haya
musaabaqadani diiniga ah loo qabtay maraakiista ku yaala deegaanka caad ee wilaayada islaamiga ee mudug taas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada iyo waxgaradka culimaa udiinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaankaas tartanka diiniga ah ayaa waxaa ku tartamay haweenka muslimaadka ee deegaankaasi iyadoona loo kala qeybiyey haweenka laba majmuuco oo kale ah khadiija bintu khuweylad iyo umu camaara waxaana la weydiiyey majmuuco kasta su'aalo diini ah haweenka ayaa ka wada jawaabay inta badan su'aalaha diiniga ah ee la weydiiyey anigoo magaceygu yahay faadimo siciid yuusuf oo ka socda majmuucada um khadiija haddaan su-aashaas isku dayo التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يقتص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات gabdhahaas jawaabta ay bixiyeen waa mid sax ah anigoo ka soco midiska uma camaara shuruuddu sagaal waaye jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah sida awgeed marka waxaan leenahay hambalyo tartankii dhex maray haweenka muslimaadka ee deegaanka caad waxay guusha raacday majmuucada ummu khadiija majmuucatu khadiija oo kaalinta koowaad gashay insha allahu dhiirigelin ardiyad ah ayaa la siinaya insha allah ilaahayna waxaanu leenahay ha u barakeeyo dadaala nabadoon bashiir oo ka mid ah waxgaradka deegaanka caad ayaa bogaadiyey tartanka isagoona ka sheekeeyey xaaladihii deegaanka soo maray iyo tan hadda ka jirta tartanka diinta islaamka kitaabullaahi wa sunna lagu soo bandhigay ayaan mahadinaynaa awaad awoodaan annagu leenahay kuma annaan imaan iskamana imaan karno waxaannu ku nimid oggolaansho alle ayaan ku nimid alxamdu lilaah waxaan mar kale mahadinaynaa allah naga dulqaaday cadowgiina soo weeraray waxaana waxaad og tihiin dhammaantiin hadda ka hor meeshaan inay camiraa jirtay dadkan afarulaab inay meeshan fadhi jireen ayagoo u fadhiya diinta islaamka barashadeeda iyo tartankeeda iyo eh, mataqaanaa ku dhaqankeeda waxaad ogtihiin in nala soo weeraray kabacdina dadkii ay kala firdhadeen oo magaalada daafaheeda iyo du- eh, dacaladeeda ay u kala firdhadeen lana soo gala meeshaan runtii musaabaqa kama jirin diin islaama wax la iska weydiiyaa kama jirin wiilal food leh oo sagaal goor madaxa ka jartay iyo rag mataqaanaa iyaguna aan diinta shaqo ku lahayn ayaa meeshaan maamulayay sagaal maalmood oo haystay bacdallaahi waxaa dhacday ilaahay markuu u idmay ghaswatu caadaa dhacday Een, markay dhacdana fatxatu caadaa ka dambeeyo ilaahayaa gacantii muslimiinta soo geliya caad Een, sidaas darteed markii ilaahay gacantan soo geliyey waxaa soo laabtay xasiloonidii nabadgelyadii amnigii islaamnimadiiaa soo laabatay waxaa soo laabatay kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebi moxamed oo maanta lagu tartamo oo musaabaqo ka dhacdo oo wax la iska weydiiya ayaa dhacday alxamdu lilaah kuwa guulaystay oo maanta kaalinta qaatay iyo adinka dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin kitaabka ilaahayaad ku dadaasheen sunnadiiyaad ku dadaasheen deegaanka caad waa deegaankii ay ka dhacday macrakadii lagu jabiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee ku soo duulay deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka mactanid cabdiraxiin dhexal sugaha dowladda ridada sacuudi arabiya ayaa sheegay inay soo wajahday cabsi uu ka qabo in la ikhtiyaalo xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi noo haya dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga islamarkaana ah hogaamiyaha sida dadban u maamula dalkaas ee ka dhaweejiyey walaaca uu ka qabo in la dilo sidii ku dhacday madaxweynihii hore ee masar anwar asaadaad maxamed bin salmaan oo la kulmay xubno ka tirsan koongareeska mareykanka ayaa ku nuxnuxsaday sida uga cabsi qabo shirqool lagu sameeyo haddii uu heshiis la galo yuhuudda ah oo ku daaban mareykanka markii anwar saadaad heshiiska ula saxeixday israa'iil waa la dilay laakiin maraykanku muxuu u ilaalin waayey saadaad ayuu yidhi bin salmaan dhaxal sugaha ayaa ku calaacalay inuu dareenka dadiyowga carbeed uu kacsan yahay islamarkaana heshiiskan uu khatar ku yahay naftiisa waxaanu intaa ku daray bal ugu yaraan in la aqoonsado dowlad falastiin leedahay oo madax bannaan xogtan xasaasiga ah uu baahiyey wargeyska politico ee laga leeyahay maraykanka ayaa tilmaamaysa sida hogaamiyaha sacuudiga quusta u taagan yahay laakiin saraakiisha maraykanku waxay ku wargeliyeen bin salmaan haddii uu heshiiska saxiixo inuu helayo ilaalin amni oo dhammaystiran waxaa kale oo u ballan qaadeen mashaariic horumarineed oo dhanka dhaqaalaha ah iyo weliba isticmaalka nukleyarka qaab tamar ah shuruudaha lagu xiray dhaxal sugaha ayaa wargeyska waxa uu ku sheegay in maxamed bin salmaan uu hakiyo ama xadido xidhiirka uu la leeyahay dalka shiinaha falanqeeyaasha arrimaha siyaasaddu waxay sheegayaan in haddii maxamed bin salmaan xiriirka uu u jaro shiinaha ay halkaas ku burburayso isku soo dhoweyntii jamhuuriyadda shiicada iiraan iyo sacuudiga dagaalka ka socda khaza tan iyo oktoobartii sanadkii hore ee si toosa saameyn ugu yeeshay dowladaha dabdhilifka ee muslimiinta ku amartaagleeya taas oo sababtay in hogaamiye weliba uu adkeeyo amnigiisa mahadsanid xaaris ganacsatada magaalada muqdisho ayaa kasoo horjeestay amro looga qaadayo lacago baad ah oo ay kusoo rogtay kooxda ridada soomaaliya marwaan maxmed ayaa warbixintaasi noo haya xilli kooxda riidada soomaaliya ay sii siyaadisay dhibaatada ay ku haysa shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay ganacsatada caasimadda ka soo horjeesteen amar ka soo baxay kooxda riidada waxay ugu yeeraan wasaaradda maaliyadda riidada ayaa lacag baada ah ku soo rogtay qof kasta oo wax ka iibsada suuqyada caasimadda taas oo ay ka soo horjeesteen ganacsatada maadaama ay murtadiintu soo kordhiyeen lacag baad ah oo ay ka qaadayaan dadka shacabka ah ee ganacsatada wax ka iibsanaya ganacsatada ayaa ka dhawaajiyeen lacago fara badan oo baad ah ay murtadiinta kaga qaadaan dekedda muqdisho iyo goobo kale islamarkaana aysan haddana macquul ahayn lacag kale laga sii qaado qof walba oo wax ka sii iibsanaya ganacsigooda dadka dhan oo bakaara ku ganacsada dhammaantood boqol baa isku dhex maroo taga haddii la yidhaahdo boqolkaasina ha laga qaado ganacsatada ma xamili karta waa diidnay war ma diidnay waa diidnay
nimanka wasiirada sheeganaya oo nagu soo xukumaya wax alla waxay madaxooda ka soo maagaan oo noo soo qayilaya annagaa ka qaalisan nin ganacsadaa oo dekedda wax keensaday ayaan ka qaadaa konteynar waa u caddeeyaa waxaan ka raadiyaa sandiyaad ilmaan ku koriyaa gabdhaha soomaaliyeed saasay ku shaqeeyaan haddaad tiri kii aad adigu ka qaaday waa ka qaaday lacagaan ka rabaa shan boqolkiiba anigii u cadaynaya laba santi raadinayana boqolkiiba shanaan kaa rabaa kii iga gadanaya boqolkiiba shanaan ka rabaa Ee, xoolaha dhan anaa iskale dhaha oo soo wareejiya waxaasi waxna qabta ma ahan kooxda reedada soomaaliya ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo ganacsatadooda kusii kordhisay dhibaatooyinka nooc walba ay u geysanayso waxayna murtadiinta iyagoo markii horeba caqabad ku ahaa ganacsatada ay markana noqdeen kuwa ku horgudban bulshadii iibsan lahaa badeecadaha ganacsatada kuwaas oo ay kooxda uu hogaamiye murtaa xasan gurguurto ay noqotay mid quud ka raadisa shilimaadka ay wax ku iibsanayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey ugu digtay shirkadaha isgaarsiinta kuwaasoo ay uga digtay inay fuliyaan awaamirta riddada ee lagu boobayo dhaqaalaha ummadda isla markaana allah ugu baqaanin hantida muslimiinta ay gacanta u geliyaan kooxda riddada soomaaliya mahadsaned marwaan bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka bakool baay iyo jubbada hoose ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi aanu ku horumarno dhanka wilaayada bakool iyo walaalka cabdiqani maxamed degmada tiyoglow iyo deegaanada kale ee wilaayada waxaa weli si dardar leh kaga soconaya xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaana warbixintan kusoo qaadan doonaa qaar ka mid ah xoogsatada magaalada tiyoglow harqaanleyda kawaanleyda iyo kuwa farsamada birta ah oo si weyn uga faa'iidaystay kulanka ah oo muddo ku siman hal maalin socday islamarkaana raggan ay ku qaateen mawaadiic kala duwan ayaa gebagabada kulanka waxay la hadleen warbaahinta andalus iyagoona ka warramay waxyaabaha ay faa'iideen islamarkaana si dhammaystiran u qaateen awaamirta la siiyey anigoo ah ismaaciil cali anis waxaan maanta ka soo qayb galnay anugu u hadlayo codka muruqbaallatada gaar ahaan xamaalka degmada tiyoglow waxaana loo faray doori aadna u anfacday ummadda islaamka oo dhan anfacayso taasoo wax xunnaga reebayso waxay fiicanana farayso jasaakum allahu khayr waana ka faa'iidaysanay alxamdulilah rabbilcaalamiin walaayadana madaxeeda kor allah ka dhigay wasalaamu calaykum ana oo ku socda dhallinyarada ka nool degmada tieglow khaasatan sharqaanleyta majeeka ka faa'idnay wali oo munkaraad eh liisku reebo macruufkana liisfara ilaahay subxaanahu watacaala banii amaani kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar tan qur'aanshay kaleeyi waaye ikhwaani mayna noo reebay dharka oo sharee islaamka aan waafaqsanayn sida oo dharka oo dhabta eh yaalyooyooga eh galladaayan kan dumarkana ambareelada kan la eraaw oo dhab siisano oo maybaa balaamaytaba ooradii ah muujisan iyo wali kale lamad eh jazaakum allaahu khayran owlaamay mahadsan ulmadii antonashaanti khayrka ninkaweerti dooro aad iyo eed ardayan geen badan yaa geekanin gobdi waxyaaba badanoo arday oo ma isku jiray iskugu dhagamaani arday oo isku qaldinaay oo eednin gudegi oo arday ulmada eednin gugu aadgiridi ulmadaas yaadaana garabja gulalaha saara adduunya aakharba walwalnin gobadaaw eed iyo eed ardayan qeyn badan shariicada muslimku waafaqsan yaa arday eedninga buraarjiyoona garabja gulalaha saara marka teedii lamaad adhoo muslim ahaa erta arday muslimada iska sheegaasa wal shariicadan ogolaanayn ka dhagmaasa sharci karb isku wadeeg waan muslim ahaan meel masagalaas marka wal eedan geen badan geek arday eedan buraariji marka teedii lamaad intaas arday anina siin sheega marka farsamadii degmada Tiglo ana eedii eeda arday kama hadnagaan ulmaawdi meesha arday oo antan shaanti ana kawaneti odya ka hadalhay geeka kulay doorinaan nin gobdi doorirkii kulay duruus badano ya nanasi ilaahayni anfa oo ku bilowdaas salaad wal badan ilaa makaarimul akhlaaq kumad ata jihaadka kumaday kumad ata asabiya wal badana nasi oo dardaara tubaana nin akri ilaahayni anfac kolley waan wal badana ku faa'idni waan qaadanaysa dhaban qaadanaysa mayna waa daacna insha allahu ilaahay dadkiini inshanin ilaahay miisaanshoonka kabo unuun ilaahayni anfac wajazaakum allahu khayr allah idinkii maalmaha soo socda waxaan idin soo gudbin doonaa qeybaha kale ee bulshaweynta magaalada ee ka faa'iidaystay xamlada mahadsaned cabdiqani iminkana dhanka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose iyo walaalka bashiir muxidiin abuaiman intii ay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ay ka socotay degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose allah fadligii ducaada diinka alleh ee mujaahidiinta gaar ahaan xubnaha firfircoon ee ka socday wilaayada jubbada hoose waxay dhinacyada kala duwan ee bulshada siinayeen mudnaan gaar ah oo kolba qayb ka mid ah bulshada u qabanayeen kulamada kala warqaadashada iyo fariida macruufka markan waxaa dowrka uu joogaa waalidiinta iyo haweenka degmada kamsuuma waxaa la siiyey muxaadaraad wacyigelin ah oo dhinacyo kala duwan la xiriira waxaa lagala hadlay waxyaabaha looga baahan yahay waalidka iyo mas-uuliyadda aan la dhayalsan karin ee saaran qof weliba waxay dhammaan si wadajira goobta uga dhegaysteen awaamiirta la doonaya ee cid walba inay fuliso islamarkaana xoogga ay saarto maadaama awaamiirtaasi ay yihiin macruufka halka xumaantana looga digay laguna adkeeyey reebidooda iyo inay ka tagaan intaba waalidiinta waxyaabaha laga rabo waxaa ka mid a si gaara in ay la socdaan tarbiyada caruurtooda kana ilaaliyaan waxyaabaha dhaawacaya anshaxa qodobka labaad waalidiinta si gaara looga rabo waxaa ka mid a in laga ilaaliyo lahaanshaha alaabaha wax lagu daawado waxaa kaloo waalidka laga rabaa in ay la socdaan waxbarashada caruurta iyo wakhtiga waxbarashada waxyaabaha kaleeto oo laga rabo waalidiinta waxaa ka mid ah ilaalinta nadaafadda caruurta xilliga waxbarashada iyo xilliga guriga la joogo intuba qodobka lixaad ku ilaalinta caruurta gudashada salaada waajibka ah masjidka iyo gurigaba waxyaabaha kaleeto waalidiinta laga rabo waxaa ka mid ah in ay joogteeyaan la socodka waxbarashada caruurta iyo la xidhiirka macalinka sidoo kale waa kuwan waalidiinta degmada kamsuuma qaar ka mid oo ka hadlaya kulamada lala yeeshay iyo waxyaabihii uga baxay sida ay ku qaabileen iyo waxa uu uga dhigan yahay unugu ene jubbada hoose kamsuuma oo waalidiinta caruurta unugu ene maanta maasha allah menisheena waxlahawa mamnuuc eh dee waxyaaba olmalareebi bacda ah sidii hijaabka ambareelaha ah ee sidii oontay oo moobalah kii waaweenka ah inaan caruurta unu kareebno minankaadinaya inun iskareebno nimanka oontay karaamo dolka dhamoon kiitu waackood aamen dugsu haddii oo beedkaalakna inun walaayasan sheegno jazaaka allaahu khayran waanidini waaniyeena waanid hooyoyiinka way ilmaha dugsiga iyo macalinka inaa laisla hariiro iyo waxyaabaha qaar oo diinta reebaso ina unu iska reebno may ka mid aye moobeelaha waweyn waxyaalaha qaarkood oo fiksiga ee ilmuhu dhagaynsadaano ina un ka reebno way may kal ka mid aye ambareelaha oo oo hadda la tolooye ina gebdhahaga horaan hadiisan toloni ina un aruurina ina gubnaway hadda kabacdi ina oonay halan tolone mayga kal kamid ame daawadii oo layska cadaayaw oo dadkii iscadaayana ina iyo iska joojiyoona dadkii hadda rabeena ina iyo iska reebona ina ilaahay ka cabsadoona waxaana kulanka lala qaatay waalidiinta iyo wacyigelinta loo sameeyey bulshada ku dhaqan degmada kamsuuma uu ku soo aadayaa iyadoo weli uu mashruucaas xamla dacwadeedka uu si weyn kaga soconayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose maasanid bashiir warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh